hoos u dhac ayaa laga dareemayaa qiimaha la kala siisto kalluunka ama malayga ee suuqyada degmada xamarweyne ee magaalada caasimada ah ee muqdisho iyadoona bulshada ay si weyn u soo dhoweeyeen qiimaha hadda lagu iibinayo kalluunka dadka ku dhaqan degmada xamarweyne ayaa waxa ay sheegeen in hoos u dhacan ku yimid qiimaha kalluunka ay aada ugu faraxsan yihiin waxayna dhanka kala tilmaameen in tani ay tahay nicmo uu allah siiyey dadka soomaaliyeed maadaama bay yidhaahdeen uu allah ku galladay bad aada u ballaaran oo ay ku dhex jiraan khayraad noocyo kala duwan leh oo aada u fara badan qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho ayaa arrintani uga warramaya saxaafadda
meesha maanta markuu soo jeedara la keenay waa iska barwaaqasinta maanta waa la faraxsan yahay waana waa faraxsanna aad iyo aad saansii ka darna rabnaa ba inaan u faraxsanaano maasha allah barakada ilaahay waa kana waa noo keenay waa baashaalunaa joodarkeeni waa baashaalunaa raqiis le waay labalabo doolar le labalabo doolar labalabo doolar le waxaan dhan labalabo doolar waan fahantaada allihii noo nimceeyey oo nimcadaa na siiyey nimcada khayraadka badda ilaahay subxaanadaa na siiyey laakiin dadka ma fahansana nimcadan ilaahay subxaana wa tacaala waddankeena waa nimco nimca nimca lagu daray waana waddankeena alxamdulilah laakiin maxaa la doonayaa in la dhaho alxamdulilah lain shakartum laaziidannakum ilaahay subxaana wa tacaala wuu zaa'id yaha markaas walain kafarta adilu kufriine ilaahay subxaana wa tacaala in cadaaba lashadiid waaye cadaabtiis waa kulushaha ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala nimcada mar walba mar walba saan uu gadgadinaya haddii lagu shukri ilaahay subxana wa taala nimada wuu keenayaa laakiin waa la filinayay markuu roob wax yar ku do'o badda ku do'obe waa la filinaya inuu roobka wad uu keeno jeedar badan toonaha malaayga toonaha jeedar badan noocaana la dhahaa jeedarka noocaan waa soo badanaya markaas iyo kuleelaha kuleelaha markuu yahay waa soo badanaya ilaahi subxana wa taala waa noo soo badinaya xilli roob waa la sugaya markuu roobka da'ana waa ka sii daran yahay meel lakala dhiga lama helayo waxaa marar badan dhacday ilaa iminkana dhacda in khayraadka bulshada soomaaliyeed ee dhex eegaaga badda ay gurubsadaan maraakiibta dowladaha shisheeye kuwaasoo dhibaateeya kalluumaysatada soomaaliyeed ee ka jillaabta xeebaha dalkeena